mahadsanid radwan shirkan waa kii koo iyo tobanaad ay iskugu yimaadaan guddoomiyaasha baarlamaanada dunida islaamka ee ururka iskaashiga islaamka oo loo yaqaano o i c oo maanta ilaa hadda kasoo qayb galay dalka ciraaq labaatan iyo sideed dowlo yimid dalka ciraaq yaa markaa soomaaliya uga qayb gelaya shirka maxaase ay soomaaliya ka faa'iideysaa shirka noocan oo kale ah walaal waa su-aal fiican shirkan waxaa imaanaya guddoomiyaha baarlamaanka mudane maxamed sheekh cusmaan jawaari iyo xubno la socdo shirkan muhiimaduu leeyahay waxaa horta maanta soomaaliya inay maanta shirka o i c kasoo qayb gasho kasoo muuqato dalka ciraaq aaday muhiim u tahay waxaana danaynaynaa soomaaliya dhinaca amniga iyo dhinaca soo maalgash maalgashinka inaan ka shaqeyno insha allah aniga guddoomiyaha baarlamaanka waa gartay marka waxaad kala hadli doontaan xubnaha kasoo qaybgelaya shirka waxaan rabnaa hirgelin inaan ku sameyno sidii soomaaliya loo hergelin maalgelin lahaa waa gartay ambasador khadiija marka la eego dalkaasi ciraaq hadda shirka ka dhacaya waxaa jira in shirka aanay kasoo qaybgelaynin dalalka khaliijka qaar fara badan oo kamid a sida sacuudiga oo kale marka laga reebo dee dalka kuwait baryahana xiisad waxaa taagan u dhaxaysa dalalka iiraan iyo dalka sacuudi carabiya marka safaaradiina soomaaliya wax saameyna oo xiriirka soomaaliya ay u jartay dalka iiraan oo maaragta arrintaas ay ku yeelatay ma jirtaa maadaama ciraaq lagu tiriyo inuu yahay dal xiriir dowla leh dalka iiraan radwan sida ciraaq waa dal gooni ah iiraan waa dal gooni ah ciraaq dad walaalaa nahay oo xiriir dheer naga dhexeysa soomaaliya iyo ciraaq marka wayna jirta wayna jiri doonaa insha allah dalalka jooga dalkan oo xiriir ku jar iiraan waxaa kamid ah suudan iyo mauritania sacuudigana way joogtaa haba yaraatee saamaan yar aad dareemnay gaar ahaan safaaradda soomaaliya saamaan yar aad ka dareemnay ma jirto dalka ciraaq waa gartay shirka inta uu socdo waxyaabaha ugu waaweyn ee looga hadlaya waxaa kamid ah sidii dagaalada iyo dhibaatooyinka ka jira dalalka islaamka wax looga qaban lahaa gaar ahaan sidii loola dagaali lahaa dadka xag jirka ah marka soomaaliya ma laga yaabaa in laftirkeeda aad kala hadashaan madaxda isugu imanaysa dalkaasi ciraaq gaar ahaan magaalada baqdaad inay idinka taageeraan dhinaca amniga iyo la dagaalanka argagixisada sidaa kugu sheegaha ka hor soomaaliya labada shay jecelnaha inaa danaynayno ee tahay dhinaca amniga iyo dhinaca maalgashiga labada shayna waa insha allah waa ka hadli guddoomiyaha u ka hadli doonaa arrintaasna waa ku dhiirigelinayna dadka imaanaya shirka